raxmaan araxiim halkani waa shabakadii wararka ayood weyne news caawa barnaamijka waxaa iila socodsiinaya anigoo ah cabdirasaaq axmed jaamac barnaamijkuna waa barnaamijkii bandhiga siyaasadda barnaamijkan caawa waxaan idinku haynaa waraysi aanu la yeelanay aqoon-yahan soomaaliyeed oo la yidhaahdo cabdicasiis cali ibrahim kuna magac dheer xildhibaan cabdicasiis wuxuu ka mid yahay qoraayada soomaaliyeed waxaanu qoray buwaag fara badan cabdicasiis wuxuu ka mid yahay dadka aaminsan fikirka ah inaan cali samater keligii lasoo taagin maxkamad si aanu xog dheeraada u helno cabdicasiis ayaanu khadka telefoonka ku wareysanay isagoo xilligan xaadirka ku sugan magaalada london cabdicasiis kusoo dhawow barnaamijkan bandhiga siyaasadda ee shabakada wararka odweyne news
waa idin mahadcelinayaa dhammaan baahda warbaahinta iyo wakiilada ay ku leeyihiin dhammaan goobaha ay ka howlgalaan
cabdicasiis waxaa tahay aqoon-yahan ku nool wadankan britain arrimaha soomaaliyana wax badan kala socda bal hadda xilligan sidaad u aragtaa siyaasadda isgedgediyeysee soomaaliya kasoo cusboonaatay waxaan jeclaan lahaa inaan guud ahaan salaan dirin iyo ummadda soomaalida meel kasta oo ay ka joogto dhulkii soomaaliyeed iyo guud ahaan caalamka salaan diran kadib waxay la tahay marxalad aada iyo runtii aada u karaabtay mujtamaca soomaalida ay dhex dabaalanayaan arrintaa iyada ah boog tahay subxaana watacaala qur-aankiisa wuxuu ku yiri sanina raxmadayda marka waxay la tahay de wa waxa lagu noolyahay waa raja inay wax bedelaan oo arrinta arrintii murugada lahayd ee gudahaan soomaaliya ka dhacday ama weli ka soconaysa de haddii ilahay idmayo in ilaahay laga baryo in arrintii soomaaliyeed uu hagaajiyo dareenkayga ku aadan shidada sii soconaysa halka aan ka taagnahay waxaan rajaynayaa waraysiyaho aan bixiyey inaan arrinkaas iyada a kaga hadlay markaan haddana waxaan jeclaan lahaa inaan idin cadeeyo ujeedada iyo halganka aan ugu jiro dadkayga soomaaliyeed inay mar kale helaan nidaam ka tarjumi kara oo nabadgeliyo iyo caafimaad iyo maxay ahayto wax kasta oo nolosha asaas u noqon kara inay helaan ayaan ku taagnahay xil kama doonayo ama darajo xoolana ka doonamayo waxaan doonaya ummad soomaaliyeed oo hagaagta oo nabadgelyo ku noolaata oo iyada ismaamusha arrinka waxaan jeclaan lahaa inaan halkaas kaga haro cabdicasiisow bal waxaan jecellay walaal inaan wax kaa weydiiyo soomaalidii qurbahay timi iyagoo dagaalo fara badan kasoo cararay welina way daba socotaa arrintaasi oo dee dagaaladii ilaa hadda labaatan sano ay marayaan sidee baad u aragtaa bal dadkan dembiyada dagaal ka geliya xilligan soomaaliya iyo kuwii hore ka galayba
waxay ila tahay arrinkaasi halka aan ka taagnahay waa horaan u sheegay waxaan ku celinayaa cid kasta oo dunuub ka u geysata shacbiga soomaaliyeed ama guud ahaan u geysata bini aadam ilaahay abuuray waxaa jira xuquuqa asaasi ah oo qofka ilaahay uu dhowray oo la siiyey anuga iyadiibaan iyadii baan ku taagnahay oo ah in la dhowro la nabadgeliyo la ammaan geliyo ilaahay cidna wakaalad uma siinin cid kale in ay qoorgooyo ku samayso ama ay si aan cadaaladi ahayn haddii dembi uusan umadiisa ku jirin lagu qaarajiyo anigu aragtidayda waxay tahay cid kasta oo dambi ka gasha mujtamaca soomaaliyeed degmo iyo gobol kasta uu kasoo jeedo waxaan jeclaan lahaa in arrintaa iyada ah caalamka iska saaro dadka soomaaliyeedna ay ogaadaan ciddii dembi geysataa inaan looga harin ee cadaalada looga keeno dhibaatada ugu weyn ee mujtamaca soomaalida ah haysata hore horay ayaan uga hadlay arrintaa iyada ana waan ku celinayaa waxaan jeclaan lahaa inaan anigu qof baan ahay magacaygu waa cabdicasiis cali ibraahim dad soomaaliyeed oo ay xildhibaan u yaqaanaan haddii aan dembi wax dembi ah ka galo mujtamaca soomaalida ahi oo ama dhagar ama siyaamo aan ka galo waxaan jeclaan lahaa inaan reerkayga loo qabsanayo qofka aan ahay ee dambilaha ah maxkamad la horkeeno waxaan kaloo dadka soomaaliyeed ka codsanayaa inaan qof si gaar ahi loo taargaraysanin ama aan loo weerarin haybta uu kasoo jeedo degmada uu kasoo jeedo iyaga oo tixgelinaya waxaan jeclaan lahaa inay ka haraan arrinkaas iyada ah hadiiba ay jirto
cabdicasiisow dood aada maalmo dhaweyto t v-ga universal kasoo bandhigteen oo adiga iyo laba xubnood oo kale aad wadaagayseen caalamkao dhanna laga daawanayey waxaad ku sheegtay cali samatar haddii uu ama qoladaada ama labadii mudane kale dooda kula wadaagayay uu qoladooda ka soo jeedi lahaa oo aada uga jeeda beelaha waaweyn ee soomaaliya inaan dembi lagu qaadeen n dadka qabiilooyinka yaryar ka soo jeeda haddii ay dembi galaan miaan xaq loogu lahayn in dembiga lagu qaado walaal waa runta ujeedada aan hadalkaa kalaha aan sii yar bayaaniyo waxaan jeclaan lahaa ujeedadu ma ahan inaan takoorayo ama aan riixayo qoyskan dhaqashadka soomaaliyeed waxaanan jeclaan lahaa inaan caawa idin sheego ilaahay subxaana watacaala aadanaha uu abuuray dhammaantood hadday ahaan lahaayeen qaybaha ay maanta ka kooban yihiin ee asaaska u dhigay dunidan aynu ku nool nahay gobol iyo degmo kastoo ay joogaan hadday ahaan lahaayeen christian hadday muslimiin ahaan lahaa islaam ahaan lahaayeen hadday budu ahaan lahaayeen hadday jewish ahaan lahaayeen ilaahay isagaa caradan keensaday isagaana la xisaabtamaya ilaahay agtiisa laguma kala sarreeyo ilaa bitaqwallahi ilaahay cabsidiisa ma ahay waxay ila tahay reer reer ka sarreeyaa ma jiro waxa lagu kala sarreynaya ilaahay agtiisa waa cabsida ilaahay muxuu ahaa waa xaq hadalka aada sheegaysa ee ah cid kasta oo dambi gasha beel ama qabiil kastoo ay kasoo jeedo inaan inaan inaan macnaheedu ahayn in cadaaladda aan la horgeyn karin laakiin waxaan aada u dhibsanayaa rag ay ku wada jireen gole ka wada tirsanaayeen qaarkoodna maanta ay maamulayaal ka yihiin gobollo iyo degmooyin ka tirsan jamhuuriyaddii sooma soomaaliya in reerahoodii ay ammaan geliyeen markhaatiyo waxaa kuugu filan waxaan rajeynayaa waxaad ku sugan tahay magaalada london markhaatiyo waxaa kuugu filan arrintaa iyada ah xubno ka tirsanaa guddigii siyaasadda golihii dhexe xisbigii hanti wadaanka kacanka soomaaliyeed maanta markii ay dhinteen kadib qaarkoodna waxaa si ammaana loogu aasay goboladii iyo xaafadihii ay ka yimaadeen qaarna waa kuwa la eryanayo ee loogu er loo eryanayo dacwada loo haysto maamul baa ka jiray soomaaliya waa waana xaq in dadka soomaaliyeed ee gobolada iyo degmooyinka kasoo jeeda waxa ay ka tirsanayaan dadka kale ee soomaaliyeed ama hogaamiyaasha ka tirsanayaan inay cadaaladda la hor yimaadaan laakiin waxaan rajeynayaa markhaati waxaa ka tahay axmed maxamuud faarax oo kamid ahaa golihii dhexe ee xisbigii hantiwadaaga kana mid ahaa guddigii siyaasadda shantii golaha sare ee kacaanka geeridiisii kadib waxaa laga soo qaaday dalalka dalkii ku geeriyooday ee canada waxaa si ammaan ah loogu aasay magaalada hargeysa wuxuu kamid ahaa guddigii siyaasadda de waxay ila tahay markii uu dhintay ninkii la oran jiray joseph stalin markii la caasay kadib muddo waxaa laga soo saaray lafihiisa qabrigii uu ku jiray si cadaaladda lafihii geeriyooday ee isagaba cadaaladda loo horkeenay maxaa diidaya kuwa adiga reerahaaga ah ee maanta hogaamiyayaasha ka ah goobaha aan tilmaamay in iyaga laftooda cadaaladda loo horkeenay miyaanay xaq ahayn labadii ra-iisul wasaare ee ugu dambeysay jamhuuriyaddii dimuqraadiga soomaaliya waxay kala ahaayeen maxamed xawaadla madar waa garanaysa halkana laga qaaday ingiriiska waxaa lagu aasay magaalada hargeysa muxuu ahaa cumar carse qaalib weli wuu nool yahay waa aasaasihii ama sakarkii ka dambeeyey in ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed la kala diro dharaar cad hubka ay haystaan hadda gobolada iyo degmooyinka qaarkood weliba hadda somaliland isaga ayaa idaacadii reediyo muqdisho ee magaalada xamar ka bixi jirtay ka jeediyey hadal uu ku lahaa hubka ku wareejiya jabhadaha muxuu ahaa taasa taas ayaa sababtay qaran aan anigu aaminsanahay weliba dad badan oo laakiin cabdicasiisow haddii aan kaa dhex galo ummadda soomaaliyeed oo dhan baa xilligaa maamulada u shaqaynaysay oo xukuumadda ka mid ahayd ama shaqaalaha hoose ha ka noqoto ama xagga sareba ha kaga jirtay laakiin arrinta laga hadlayaa waxa weeye qof amarkiisii dad lagu laayay marka ereygaagaas ah muxuu hayay in dadkii dilalkan geystay inay adduunyada si xor ugu noolaadaan miyaanu dhaawacayn in dadkii dadkooda la laayay
waxay la tahay rag iska riix iyo rabbi ka cabsa meel ma wada galaan ilaahay dartii in loo wada hadlaayo ayaan rajeynaya ama idinka codsanaya marka hore raggaa aad tilmaamayso keligii ma ahayn raggii maamulayaasha ka ahaa jamhuuriyaddii dimuqraadiga ee soomaaliya ama mas-uuliyadda dagaalkii ka dhacay waqooyiga soomaaliya hargeysa iyo burco ka dhacay ama dadkii lagu laayay keligiis mas-uulkama ahayn waxaa mas-uuliyadda la qaybsanaya oo qaadaya ragga hadda sidii horey aan usheegay waa ku celinaya hadalkaas hogaamiyayaasha maanta tartanka ku jira haddii ay soomaalinimo u dagaalamayeen maxaa diiday reerka aniga la ii tiriyo dhexdooda inay ayaha la yimaadaan oo la dagaalamaan oo rajiimkaasi la dagaalamaan markii markii ay garteen reerka keliya ay ka heli karaan taageerada inay reerahooda yihiin bay xabada ka dhex bilaabeen de waxaa khasab ah haddaad shuruucda iyo xeerarka caalamiga wax ka garanaysaan in cid kasta oo bulsho hadday soomaali tahay iyo hadday shisheeye tahayba in dalka laga difaaco dadka dhisa mas-uuliyadda islaamka soo qaado yaa qaaday yaa yaa qaadaya mas-uuliyaddii lagu bixiyey in dadka diyaarada lagu garaaco
walaalla waxaad garanaysaa dagaaladii ugu dambeeyey caalamka ka dhaca waxaan misaal usoo qaadanaya dagaalkii ugu dambeeyey ee ka dhaca yeman ka dhaca ee qolada xuutiyiinta la yidhaahdo ay la galeen dowladda yeman ujeedadoodana ay ahayd inay daai ansasar ay kala yimaadeen iiraan waa tii la dagaalamay diyaaradaha dagaalka iyo dagaalka ee dalkaas yeman uu lahaa waa tii cid iyo dhulba laga weeraray isaga daa xooggii dalkaasi ay lahaayeen waxaa territorial integritygii yemen xadgudub ku sameeyey ciidamadii cirka iyo lugta ee saudi arabia iyaga oo dagaalka ka qayb galay waxaan rajaynayaa waa laga adkaaday hubkoodii waxay hadda si ammaana ugu wareejiyeen ogolaadeenna dhammaan qodobadii muxuu ahaa dowladda yemen ujeedisay ahayd inay si nabdoon hubka u wareejiyaan waxaan rajaynayaa arrinkaasi inay kugu filan yahay misaal marka waxaad leedahay in dadka shicibkaa lagu garaaco diyaarado maadaamay xukuumadda kasoo horjeestaan jaxbad ama koox ay taageersan yihin waa okay
anigu hadalkaas kuma oranin waxay la tahay rabitaankaagu siduu yahay haddii aad u sheegaysid waa arrin kale arrinkaa isaga ah hadal aan anigu horey u idhi maahan hadal la qaadan kara maahan ama aan aqbalayo so sidaad og tahay marxo kayax waxaad u ahayd ururka nabadda ee soomaaliya waxaad og tahay mushkiladaha badan ee dhacay waxaad og tahay xabaalaha maka durdure in kun iyo shan boqol oo qof saddex bilood gudahood lagu laayay waxaasoo mushkilada oo ka dhacday waad og tahay baydhabo wixii ka dhacay miyaan dadka xaq loogu lahayn ama ha noolaadaan ama meel kale ha joogaan ama wadanka gudihiisii ha joogaan in cadaaladda la hor keeno sidii agoomihii iyo rajooyinkii iyo dadkii shicibka ahaa ee ay laayeen qoladay doonaan ha ka soo jeedaan gobolkay doonaan ha ka soo jeedaan si boogta loo daaweeyo miyaan xaq loogu lahayn in dadka maxkamad la hor keeno waxaan kugu raacsanaya hadalkaagii ahaa in cid kasta oo dambi ka gasho dadka soomaaliyeed cadaalada la hor keeno waxa aan ka dagaalamaya waxa ay yihiin in nin gaarihi maanta inaan adiga oo gobolada iyo degmooyinka kasoo jeeda inaan hayd gaarihi darteed laguma ciqaabin ayay tahay halganka iyo ujeedada aan ku jiro ee ma aha cid dembi gashay in la saamaxo laakiin dee in la daayaa soo kama dhigna un inuu xaq u leeyahay inuu dadka laayo walaale kuma oranin hala sii daayo cid ciddii dembi gashay baydhaba ha joogto muqdisho ha joogto hargeysa ha joogto london ha joogto ama america ha joogto waxaan codsanayaa guud ahaan dadka soomaaliyeed in isku si arrinkaa iyada ah loo qaado ee inaan shaksi gaar loo qabsanin waxa aan diidayaa waxay ahay in raggii saraakiisha ay ka wada mid ahaayeen xilligaa xukuumadda dhibka la sheeganayo ee gobolada iyo degmooyinkaa ka dhacay markii ay dowladdii laga adkaaday waa kuwa magaalada muqdisho ku haray kuwa aan anigu reerahayga ka tilmaamay maxaa diidaya cabdiqaasim salaad xasan oo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii ahna wasiirkii arrimaha gudaha ee ugu dambeeyey dowladda dhexe ee soomaaliya ay yeelato axmed axmed jaamac muuse oo ahaa taliyihii ciidanka booliiska soomaaliyeed muxuu ahaa ismaaciil axmed ismaaciil oo ahaa taliyihii ciidanka asluubta soomaaliyeed in iyada iyada cadaaladda la horkeer maxaa yeelay rejiimkii ay ka tirsaneeyeen ayaa dhib kaa geysay anigu hadalkaygu waa kaa ee ma aha inaan difaacayo maxamed cali salaad keliya qaadayo mas-uuliyaddii wixii ka dhacay meesha cabdicasiis haddaan arrinta kaa dhex galo arrinta laysku hayaa ma aha qofkani ma maamulkan buu ku jiray mise rajiimkan arrinta laysku hayaa waxay tahay qofkani afkiisa ma ku bixiyey amar dad shacaba lagu leynayo qoladu doonaha kasoo jeedo marka qof kastoo soomaaliya oo fal dembiyeed geystay miyaan xaq loogu lahayn in la yidhaahdo hadalkan baa tidhi xilligan adigaa wasiir ahaa ama sarkaal ahaa waxa kaa baxay codka noocana qoraalka noocan aad bixisay miyaan xaq loogu lahayn in la weydiiyo la hor keeno ila maalinta qiyaama waa la weydiinayahay walaale waa waa waa runta waxaan kuweydiinayaa su-aasha ah ma haysaan qoraal sheegaya cadayma u ah waxaan youtube-ka ka hayaa hadda sawirka muxuu ahaa jenaraal maxamed nuur galaal iyo codkii cali sanator oo ay isa saareen dadka u haysta dacwadda lagu soo ogay jenaraal maxamed cali sanator ma waxaad i leedahay ma waxaad i leedahay waxaan ka garanayaa anigu halka xoolaha ama hilibka laga cunaa halka ay ka jilicsan yihiin oo cali sanator sababtaa darteed ayaan u eeganaya walaalle maxaa kuu diidaya kuwa adiga qoyskaaga ina inay tirtaan waxaan hayaa video waxaanan soo gelin doonaa youtube-ka in xubno ka tirsan muxuu cusmaan jaamic jaamacadi oo kale oo toban jeer wasiir ka noqday dowladii dhexe ee soomaaliya hadal uu magaalada london ka jeey ka jeediyey oo ahaa inuu isagu qaybta ahaa haddii dadkiisuna ay doonayaan in cadaalada la horkeeno dhibaatada ay tirsanayaan isaguba uu diyaar u yahay inuu ka qayb galo marka maxaa diidaya kuwa idin idinka qoyskiina ah inaad iyaga laftooda cadaalada hor keentaan marka cabdicasiis oo looma qaadan karo iminka inaad adigu calisamo tariyo dadkii dembiyada somalilan ka geystay aad u ololeynayso walaale sidaa arinku ma aha arinku sidaa ma aha haddaad idinku cadaalad falaysaan oo cadaalad aad falaysaan kuwii dembiyada aad tirsanaysaan wax ka geysta ayaa horjoogayaal maanta idin maxaad uga jeedaa marka ma waxaad ma waxaad ma waxaad ku qancinaysaa shacbiga soomaaliyeed soo noqnoqoshada hadalhaynta calisan maxaa diidaya adigu adiga laftaada inaad shacbiga soomaaliyeed guud ahaan ama kuwa somaliland ee een codka siinaysaan maanta aada u sheegtaan dhagarqabayaashii ka qayb galay dhibaatada ama dhiigga laga laga daadiyay shacbiga soomaaliyeed in iyaga laftooda aada magaxowdaan maxaa idin diidaya cabdicasiis oo mar horena arrintaa wa- waan kugu soo celiyey maxaad uga jeedaa idinka cid kasta oo shaqaale soomaaliya ka soo ahayd dembi laguma haysto waxaa lagu haystaa qof kasta oo jenaraala ama sarkaal ahaa oo amarkiisa cid lagu dilay kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo siddeetankii jirada guardianku waxay qortay warqad ay golaha dhexe saxeexeen wasiirka gaashaandhigga eh, cali samatarna uu yidhi cid kasta oo deegaanada somalilan ku nool intuu toban tuulo soo mariyey baraagahoodana ha la dumiyo intaasoo macalimiina lagu laayay ma waxaad leedahay dembiga noocaasee la galay waa xilligan waa midaan habboonayn in ummadda loo soo bandhigo wa- walaale waxaan waxaan jeclaan lahaa inaad een, hadalka aad ku hadlaysid aad ka fiirsatid sababtoo ah The guardian saddex iyo siddeetankii qoraalka ay soo saartay ee sheegaya een, amarkii golaha dhexe xisbiga hantoodaagga uu soo saaray ma sow saraakiishii kama mid ahayn kuwii wax ka saxeexay shirkaasi in aad leedahay ee waxay qortay jaraa'idkaasi ma ma heli kartaa koobi ka mid ah si aad ugu qanciso mujtamaca soomaaliyeed hada- waxaa la hadal hayaa ee, ama een, maxay ahayd so siyaasiyiintii ama siyaasiyiinta gobolada Dad- dad- ay dad dad- dadka dadka dadka ku qanciya qaarna walaale ma heli kartaa koobi ka mida si mujtamaca soomaaliyeed aanu ugu soo bandhigno arrinka aad ka doodaysid ee ah jariidadaasi waxay qortay waxaan kaa doonayaa cadadkii ta- taariikhda maalinta iyo bishii uu soo baxay ayaan ayaan ka ku weydiinayaa inaad waraysigan laftiisa soo dhigtid documentigaas isaga ah haddii kale hadalkaagu wuxuu noqonayaa dhammaantiis been abuur buu noqonayaa war la sheegaasay ma yeelan maye waxaa ila inaad keento markhaatiya aad arrinkaa isagaa u heli kardha cabdicasiis oo waxaad og tahay xabalaha maka durduro iminka hargeysa laga xuso in toddoba boqol oo ciyaalo laga tiriyey lafahoodii dharkoodiina lagu arkay maxa- miyaanad u u muuqanayn qof xasuuq adduunka ka dhacay gacantiisa doonaya inuu ku qariyo walaale anigu qarin maayo een, aad baan runtii uga tacsiirinaya arrintaa iyada ah cid kasta oo soomaali ahay ama ama ama gobolada kasoo jeeda ee dhibaato ka tirsanaysa mujtamaca soomaaliyeed ee ama saraakiil ama ama ama ama siyaasiyiin een, degmo kasta oo soomaaliya ka tirsan oo ay kasoo jeedaan oo dhibaatadaa ka qayb galay waxaan doonayaa waxay tahay in cab helo ee in hadalka la daayo oo documentiis la keeno oo muxuu ahaa ee, maxaa loo raadiyey oo loo bililafaysay dhammaan dokumentiyadii ee, xafiisyada lagu tiidin jiray ee ahaa ee, ama sir ha ahaadeen ama qarsoodi ha ahaadeen kuwii ka haraydaa badbaadiyey si iyagu badbaadaan maalinta maalinta aad ka doodaysaan ee ee maanta ah in cadaalada la horkeeno Ah, waxaan ku doonayaa waxay tahay een, waxaan ka xanuunsanayaa marka koowaad een, tirada dadka soomaaliyeed ee aad sheegaysid ee xididan naxdinta leh ay ku timid ama naftooda ku waayey duulaan xir ama dhul ama ama dantal lagu ganay ay waa ka xaq runtii aad bayna ii dhibaysaa tiradaa tiro ka badan ayaa ku dhimanaysa maalin kasta koonfurtii soomaaliya rajaynayaa inaad cod u samaysaan oo aad diidaan cid kasta haddaad ka damqanaysaan oo cadaalad darro tirsanaysaan waxaan idinka codsanayaa inaad codkiina ku diirisaan kuwa kuwa walaalihiina sidii iyagana loo badbaadin lahaa ee maanta xab- xabadda ka dambacayso sidaa darteed anigu ma aha marna qarin maayo mana diidayo cid kasta oo ka qayb gashay in cadaalada lahoinka isaga ah weli waxaan ku taagnahay een, arrinka ah cali samatir keligii ma ahe kuwa kale ee deegaanada kale ee ee jamhuuriyaddii soomaaliya ay ka koobnayd iyaga laftooda inaad ku dartaan liiska oo aad tirahdaan nagu individualis waxba ka tirsan mayna ee waxaan wax ka tirsanaynaa maamul jiray berigaa oo ay xubno ka ahaayeen ama een, saraakiil ka ahaayeen isaga ah waxaan diidayaa waxa ay tahay een, waxbaan kuu sheegayaa dagaalada sokeeye ee weli kasii soconaya soomaaliya waxaan ku celin qoys ka mida qoysaska soomaaliyeed oo aynu dhibaata kasoo gaarin ma jirto waxaa ka mid a dadkii nafteeda ku waayey gabar ila dhalatay oo maruun cali ibraahim la oran jiray iyadoo afar afar iyo toban jir xabad madaxa lagaga dhigtay iyadoo hataa wejiga hore ee sujuuda la dhigtana iyadoo ka sama dariiqa kasoo qaaday waxaa ku dhaawacmay aabahay waxaa ku dhaawacmay walaashii kale waxaa- waxaa ku dhaawacmay walaalkay walaalkii kale waxaan ku leeyahay markii ugu dambeysay daraasay ahayd wiilashii waa garraday dhalay Ee, nimanka hadda ka dagaalamaya koonfurta ee shabaab la baxay madaxa ayay ka toogteen waxaan rajeynayaa hadalkayga inaad wax ku qaadan doontaan waxbaan anna ku tirsanaynaa ee in la iscafiyaa inay ka habboon tahay laguma jiro ee, malihi ee, in cadaaladda dal- dadka horkeena laakiin waxaa habboon ee, dadkii ee, dhintay soo noolaan mayaan maxaa diidaya midda kale su-aashii ahayd habeenkii dhaweyd aan weydiinayay ee, cadeyd axmed aan weydiinayay ee ahayd ma waxaad qarinaysaan ma waxaad idinkuna qarinaysaan haddaad gobolada iyo degmooyinka kasoo jeedaan beriga mansuur uu sheegay inuu ka noqday gooni-heshiikaanka somaliland dagaalkii ku maray isaga iyo iyo muxuu ahaa maxamed xaaji ibraahim cigaal naxariistii janalabadaba allah siiyo dagaalkii magaalada burca ku dhex maray ee ay labada kun ee qof iyo dheeriga ku dhinteen maxaa cadaaladda loo horkeeni waaye raggii ka qayb kala dagaalkaasi way joogaan maanta maamulkii ama katirsan yihiin anagu waa ka tirsanaan jireen oo hadda si nabdoon bay hadgeesa ugu noolyihiin marka iyagu ma magacaabaysaan oo ma sheegaysaan walaal su-aasheeda ugu dambeysay aan ku weydiinayaa waxay tahay um, sidaad u aragtaa arrimaha eh, bulshada rayidka ahi inay uga qayb qaadan karto in cid kasta oo dembi geysatay qoladay doonta ha ka soo jeedo qabiilkoo doonta ha ka soo jeedo in si cadaalada loo horkeeni karo xaq waxaan marka hore mahad gaara u jeedinayaa dhammaan bahda iyo howlwadeenada shabakada warbaahinta ee ood weyneed waxaan jeclaan lahaa arrinka iyada ah inaad ka qayb gashaan codsigaygii ahaa qaybaha bulshada soomaaliyeed rayid ha ahaadeen ama ha ahaadeen siyaasiyiin hore een, kuwa dambiyada laga tirsanayo horta inay mujtamacanka isla hortaagaan oo u sheegaan in- in ay afis weydiistaan dadkii soomaaliyeed ee ay gobobka ka galeen haddii arrinkaasi shacbiga ku qabi waayana waxaan rajeynayaa in dadka maxkamad lasoo taago go-aankeeda waxaa iska leh een, guud ahaan shacbiga soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ammaan iyo mahad ballaaran uga gudoomo walaalayaal cabdi casiis eh, walaal aad baad u mahadsan tahay eh, waanan ku salaamayna waa idin salaamaya walaal